هذا والله عيد شغل عيد السلام عليكم عسام sababtaan sababtaan adiga ka gaarayna dowladaha adduunka horfadhiisan karaa aan u doodi karaa dadkayga meesha ku dhiban aan dhihi karaa markii mandatkiisa uu dhammaadana axmed madoowe aniga saan u socdo dowlad jirta keliya anibaa markaas dadkayga waaye dadkayga raalligooda haddaan haysto calankaygan ku sugan karaa aniga aniga siyaasadda waan naqaanaa meesha laga galana waan naqaanaa fursadaan haysanaa hadda mandadkiis markuu dhammaado jilib dadkaygaan adeegsanaan leeyahay inta gobol inta gobol banaanbaxa cadankaygaan surinaa tartiib tartiiba meel kasto kalsoonida shacabka anoo ka haysta ciidanna waa haystaa dagaal haddii la dhahan diyaaraan ahay calankaygana waa surinaya siyaasad ku gaaraya because kalsooni shacabaa haystaa oo lixda gobol aan jidkay ii saaran tahay ee maraba sista inaan soo bixiyo dadkana uga horseego miisaanaysa aniga fikirkaani eh, lixda gobol mudda usoo dagaalamaysa ku jirtay waqti xaadirkaani howsha oo gabagaba dhammaatay go- yacni dowladii la dhisay ay istaagteen xasab Waa- waa- waa kaaga jawaaba waa kaaga jawaaba Ilyaas ma ii sheegi kartaa Saciid Aadan hadda inuu baxo calanka dhexda gola soo wada baraydaada xabiiska ma ka suri karaa yaa been isu sheeg madow inuu intuu baxo calanka dhexda gol ma ka suri karaa maxaa lahaa meel heer yaan been isu sheegin yaan waqtina iska dhuminin yaan sheekadan dhigin imirdaan lix lii dadka ummadda xataa isma salaami karto sadihii lii in lasu jiraa mar loo soo dhow hal hal in lasu gowraco waxa aad nagu wadaan waa qabiil layn baad soo wadaan hawiyihii inuu isu laayo sadihii lii digaag inuu isu laayo sadihii lii meefa sadihii lii inaa isu laaysaan daaroon sadihii lii inaa isu laayaan falsafad qaldan waaye oo khatar ku ah nabadda ummadda soomaaliyeed soo hadlaysaa iyaas tuutadansiisi annaga waxaa laga rabaa xisbi xisbi noo diyaarsan laga rabaa Eh, inaan soo dhamaystira dowladdii wixii dhan laga rabaa haddii intaas dhici mayso yaa qaadaya eedda ah soomaaliya hadday maxamiyad gasho digada mirsaa geliye ma yeelaya aniga qabiilka geliye asaga ha qaato eedda soomaaliya isticmaal konton sano dham hadday ku noqoto qabiilka qaadanaya asaga u taallaa soo hadlaysaa iyaas marka injineer caliyow arrin kaloo aan maqlaa jirta adoor halli ah inaan ku weydiiyo waaye arrintaasoo ah yacni maadaama wasiiradii la magacaabay een, beesha jiido wasiirkeeda lama siinan sidaa daraaddeed ayuu jiran ugu caraysan yahay alle maxaa ka jira
war anigoo sheeka rakiis wali aneer suldaanan ahay wax ka weynaa wasiir aniga aniga dad iyo dala iga maqan lixda gobol nin iga xigana ma jiro runtan kuu sheegaa jiida aniga iga degan meeshaas jiida oo badan oo badan ilaa iyo rwanda iyo burundi ay degantahay jiidaeeda ani faraxiga hoy nin ciyaaraya mihi nin wasiir iyo waxaas ugu caroonaya mihi sheekada rakiis waayo sheeka rakiis ah noqo aniga waxaa iyadoon jiida kale in lagu magacaabo haddaan diigo baada I don't care.
marka soomaalinimada soomaalinimada waxaa lagu gaarayaa miya in deegaanka ha ka tanasulsho oo saddex gobol ah lagu Qanaad tanasulsho ma jirto no mandadkiis waa dhammaaday markuu dhammaadana aan cadankaygan surana waa waalan tahay war soo baro siyaasad horta soo baro dowladnimada qaabka loo haray dowladda maraykanka maxay ku dhisanta ma taqaanaa saddex iyo toban dowladood ay ahayd tartiib tartiib qolaxdaada qoladay kalsoonidooda ka helaan ay calanka calanka ay ku surin jireen taas waa united stateska lagu sheegay ay ku dhismeen dowladaha dadweynaha ay ku dhismeen aniga mandadkiis markuu dhammaado dhulkaas baylow ii yahay calankaygan suranaa dadkayga waa dhabaaliho siyaasad soo bara horta ha iska hadline soo hadlay ani shuruuc adduunka dhan soo baraba horta ani shuruucan ku taagnaya aan ku yeelanaya dhulkayga aan ku milkinaya aniga caliyow international community indhahooda shanta ah calankayga surana aniga because dadkii aniga raba dhulkiina anaan ahay dadkiina dadkayga waay sama aniga caliyow laakiin soomaali hore waxay u tiri wadan iyo waaxid yaa waalan haddii ummadaadu aqoon-yahankaagu odayaashaadu ay isku raaceen lixda gobol adigu kaligaa inaad tiraahdo anigu adnoona waxay saddex gobol u dhamaanaya haddaan kuu sheegaa nin walba maslaxadiisa dantiisoo raacanaa annaga digil haddaan nahay naftarkeena hana kala baxo digilkii oo mirifo ku xirnaanayo ha ku xirnaano digilka danaysanaana ha danaysto aniga ma ku jirin lugooyo dambana diyaar umihi ummadda soomaaliya in lugooyo diyaar umihi dalka soomaaliya konton sano dambe isticmaalan uu ku noqdo diyaar umihi aniga qabiil ahaan waa idinkaga baxaya aniga ba bufishaan ummadda soomaaliya aniga halaagaan ku wadaan aniga diyaar umihi niyo soo hadlaysa adiga damiirkayga ma siinaya aniga شربان وهي عدك ينان ديب تاريخ شو يعني yacni lixda gobolo ummad soomaalida lagu halaagaa miya والله اللي قولها الشيء اللي فيك فوت على هذيك اليوم ما هو رداي بيدو بيدو بيدو كي يجي اللي قول شو هلا زعلك اسمعي هذا اللي قول لي اياه حتى وحشة صاحي شو هلا زعلك قولي لي يا اخي يا بين يحدث ومدير اسمه كوين فلسفة بينهم وطفي السيجار وملقد على القارين وسد على نقول لك فوف بين اللحلة ضربتها من سمرت اللي تعين تاي حتى انت جد بي بخور كذا يعني يعني قول في شو انا اصل لي واحد السنة انا ما كانت السنة اليوم لقوينك ومجرك انه شو هلا يا الياسو caliyow laakiin aan kaa dhexgalay soomaalihu waxay hore u tiri een, orgiga oo hinta ka weyn waxaan ama wax kale oo qarsoonaa may jiraan oo kaa keenaya maadaama intaan lix gobol aad u dagaalamayso adhayso soomaali in لو lixdan كان gobol مية على سكوتر بابا ما سمع
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa xoghayaha dhanka siyaasadda ee jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka ingiriiska injineer maxamuud xuseen caliyow ibrow oo waraysi khaas ah siiyey shabakadda warbaahinta isha baydhabo isagoona ka faalloonayay waxa ku qasbay inuu maanta u leexdo saddex gobol oo aanu ognahay in ummadda dadyowga koonfur galbeed ay ku wada midaysan yihiin lix gobol isagoo warar hoose ay sheegayaan inuu ku andacoonayo in beesha uu ka dhashay ay jago wasiir xataan laga siinin lixda gobol iyo arrimo kale oo ah in loo ballanqaaday shariif sakiin uu u ballanqaaday inuu wasiir ka siin doono waxa uu ka wado magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho kaasoo aan marnaba u cuntumin dadyowga koonfur galbeed ee soomaaliya